gudoomiyaha degmada kaxda ee dowladda federaalka ayaa si adag uga hadlay warqadda xayiraad lagu saaray kana soo baxday gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan oo ah gudoomiyaha degmada kaxda ee dowladda federaalka oo waraysi bixiyey ayaa isagoo caraysan wuxuu ka hadlay warqad xayiraad lagu saaray kana soo baxday gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir cabdulaahi ayaa warqadaas ku tilmaamay mid baadil ah oo lagu xadgudbay sumcadiisa waa sida uu hadalku dhigay isagoon xusay in gudoomiyaha faragelin ku hayo degmada kaxda wuxuu tilmaamay in wax shaqo ah aysan ka dhexaynin isaga iyo gudoomiye saalax uuna dhoofi karo xilligu uu doono hanjabaadana aysan waxba ka qaadi karin dagaalka waxaan ka arkaa saxaafadda ilaha qofkii qaylinaya ilaha gudoomiye degmo qashanku guraa gurigiisa la duminaa sidanaa la yeela oo lasoo xiraa isagu qofka warqadda soo saarayna isaga waa se waxaas kuma eedaynayo jurushii halku inay la qabaan u malayn maayo waa wax isaga ku eg haddaba waxaa fiicnaan lahayd isagoo saalax damaana iyo anoo cabdullaahi sheekh cabdiraxmaan inuu toos iisoo abaaro waxaa kaloo ceeb ah nin shanta milyan ee gobolka banaadir xaakimo ah inuu saa u dhaqmo maxala saf dowladnimada aan ixtiraamayna waxaan islahayn dalkan wuxuu ku dumay qalad nin galay laga dabagalay se weli wuu kusii socdaa degmaduu tegey wuxuu rabu ku hadlay waa iska aamusnay haddana mar labaad warqada arib ani qof ma dilin warqadda qofuu dilay maa ku qoran qof aan dhacay maa ku qoran haddii amarka maxkamadda shaqaba nagama dhaxayso fiiri maxkamadda amaradeeda sorry mailama soo xiriir never wax warqada ima soo diray ilaa haatan qanaa dowladeed iyo warqad la ii soo diray male mar kasta social media aan ku arkaa aniga haddaba nin la handadi karo oo sharci nini soo tasho lagu handadi karo ma ihi haddii aan u baahdo haddaan safar ka soo galay waa dhoofa haddaan u baahdo gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ayaa muddooyinkii dambe wuxuu cadaadis saaray guddoomiyaasha degmooyinka isagoona sheegay haddii howl maxkamadeed ay faraha la galaan inuu soo xirxiri doono